xili inta badan deegaanada miyiga ah ee dowlad goboleedka galmudug ee gobolada mudug iyo galgaduud ay ka dhacaan fula la xiriira hanooyin qabiil salkana ku haya argoosi qabyaalada ayaa waxaa ka digay khatarta eleeda arrinkaas sheekh axmed nuur sheekh yuusuf sheekh ibraahim oo ka hadlayay siyaarada sanadeedka lagu dhigo deegaanka hurshe waxauna sheekh axmed nuur sheekh yuusuf uu sheegay in diinta islaamku ay meel adag ka istaagtay dadka isku heebsooca qabyaalada waxa uuna igu baaqay bulshadu inay muujiyaan walaalnimo iyo sidoo kale iskaashi nabadeed iyo mid islaam intaba markuu ku hadlaynaa abnaaw sheekh yuusuf magacii sheekh yuusuf anaa ku hadlaya waxaan ugu baaqayaa bulshada ku nool galmudug inay ilaahay dartiis u waxdoobaan una hagaagaan qabyaaladda iyo barqiimada iyo waxaan hal neefo ari ah qiimaheed aan dhamaynah inay ka taxadaraan inaysan ilaahay diintiisa u baadin dhiigga muslimka ilaahay agtiisa saas ugu adag inaan la dhihin waryaa reer hebelahe taasaan ka digaynaa waxaan soo saarnay bayaan ah bayaan cad ah qofkii raba maantay qofkii raba maanta inuu qabiil ahaan ku aarsado anaa tadxiya u ahay adiga ha ii dila inta kale muslimiinta nabadgelya marka qof kasta oo naga midana maanta naftiisa ha u tadxiyayo lixaqli dimaa'i lmuslimiin anuu asmaa sheegi mayo qabaa-ilna sheegi mayo waxaan kuu hubaa inta degmo oo lagu xeeran inay yihiin
sanadihii ugu dambeeyey culimudiinka deegaanada galmudug ayaa kordhiyay baaqidooda ku aadan in bulshadu ay ka waantoobaan arrimaha la xiriira qabyaalada oo dhowr iyo labaatankii sane ee lasoo dhaafay qeyb ka ahayd waxyaabaha ragaadiyey dibudhiska bulshada soomaaliyeed